madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa si diiran loogu soo dhaweeyey magaalada tirabooliya ee caasimada dalka libiya halkaasi uu ku tagay booqasho rasmi ah oo lagu xoojinayo xiriirka labada dal madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee tirabooliya kusoo dhaweeyey madax sare ee dowladda libiya wuxuuna ugu mahadceliyey dowladda iyo shacabka dalkaasi sida ay ugu go-an tahay xoojinta xiriirka soo jireenka ee kala dhexeeya soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa inta uu ku sugan yahay tirabooliya waxa uu kulan la qaadan doonaa hogaamiyaasha golaha sare ee dalka maxamed al manfi oo ay ka wada hadlayaan xaaladaha gobolka iyo danaha wadajirka ee ka dhexeeya labada dal sidoo kale labada madaxweyne ayaa ka arinsaday horumarinta iskaashiga dhinacyada amniga siyaasadda la dagaalanka tahriibka iyo dhamaystirka soo celinta dhalinyarada soomaaliyeed ee xaaladaha adag ay ku wajahayaan xabsiyada dalkaasi kulankaasi ugu horeyn waxaa faahfaahin ka bixiyey cabdiraxmaan aadan cali oo ah afahayeenka madaxtooyada jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane doctor xasan sheekh maxamuud iyo wafdi sare uu hogaaminayo ayaa soo gaadhay daraabuls caasimada dalka liibiya madaxweynaha ayaa martiqaad rasmiya ka helay dhiggiisa madaxweynaha dalka liibiya mudane maxamed almanfi madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa intuu ku sugan yahay caasimada daraabuls waxa uu kulan la qaadan doonaa dhiggiisa madaxweynaha dalka liibiya mudane maxamed almanfi ay ka wada hadlayaan xaaladda gobolka iyo danaha wadajirka ah ee ka dhexeeya labada dal sidoo kale labada madaxweyne ayaa ka arinsanaya horumarinta iskaashiga dhinacyada amniga siyaasadda la dagaalanka tahriibta iyo dhammaystirka soo celinta dhallinyarada soomaaliyeed ee xaaladaha adag ku wajahaya xabsiyada liibiya madaxweyne doctor xasan sheekh maxamuud ayaa u mahad celiyey dhiggiisa mudane moxamed almanfi iyo xukuumaddiisa sida wanaagsan ee diiran ee ay u soo dhoweeyeen allah mahad leh